bismillahi raxmaan raxiim sabax wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warka subax qodobadan idiinana waxaa ugu waaweyn doorashada lix kursi oo ka mid ah guraasa golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inuu ka dhacdo magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland guddiga hirgelinta doorashooyinka koonfur galbeesyed ayaa shaaciyey qabashada doorashada shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa xalay lagu dilay degmada wadajir ee gobolka banaadir xilli salaada cisho oo ka soo baxay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiisha galmudug ayaa sheegay inay dileen xubno sarsare oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab oo ku sugan magaalada gurceel guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray sida ay kaga go-an tahay xalinta khilaafaadka doorashooyinka dagaalyahanada al-shabaab ayaa sheegtay dilkii xalay magaalada muqdisho loogu geystay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inuu wax ka og yahay doorashada ka socota deegaanada puntland ciidamada isku dhafka ee mudug iyo sidoo kale ayaa howlgal ka sameeyey xaafado ka tirsan magaalada gaalkacyo iyo dhowr qof oo ku dhintay qarax bas oo ka dhacay galbeedka afghanistan
warka subax ee idaacadda simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarkii isku daweynta dhirta ee caynulcaafiya xarunta caynulcaafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal saaka waa subax axada taariikhdu waxay tilmaamaysaa saddex iyo labaatanka bisha koowaad janaayo sanadka labada kun labaiyo labaatanka intaad maqasheen oo qodobadii ugu doorkaroonay warka subax iminkana iyagoo intaasi ka dhammaystiran aan ku bilownay guddiga hirgelinta doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya ee seed ayaa shaaciyey qabashada doorashada shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya dhanka kale guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray sida ay kaga go-an tahay xalinta khilaafaadka doorashooyinka wararkaasoo idil waxaa soo koobaya cabdiraxmaan koronto guddiga doorashooyinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay soo saareen qabashada doorashada shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka eer dowlad goboleed ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabduqaadir waa yuusuf cabduqaadir maxamed ayaa waxa uu sheegay in ay dhowaan ay qaban doonaan doorashada shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xubnaha ka imaanaya deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya qoraalka kasoo baxay guddiga doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya oo loo diray guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal sidoo kan la ogeysiiyey guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu yiri ujeedo shaacinta qaar ka mid ah kuraasta doorashada koonfur galbeed soomaaliya guddiga doorashooyinka heer federaal waxaan ku wargelineynaa liiska kuraasta baarlamaanka golaha shacabka aan qorsheyneyna inaan qabanno toddobaadka soo socda kaa oo tirsigiisa hoos ugu qoran yahay islamarkaana kale ah hob boqol sideetan iyo sideed hob boqol sideetan iyo shan hob boqol toddobaat iyo shan hob boqol konton iyo sagaal iyo hob boqol konton waa toddobaati iyo toddoba yuusuf cabduqaadir maxamed guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu qoraalkiisa uusan ku cadeynin wakhtiga sida rasmiga ah ee doorashada kuraasta shanta ah ee kaga dhici doonto magaalada baydhaba ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya balse ogeysiiskiisa ayaa waxa uu ku sheegay in keliya doorashadaasi dhowaan la qaban doono dhanka kale guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal ayaa waxay soo saareen qoraal ay kaga hadlayaan howlahooda shaqo iyo hanaanka gudashada guddoomiyaha guddiga oo dhowaan la doortay ayaa sheegay inay u kala qeybiyeen xubnahooda dowlad goboleeda ay doorashooyinkii ka dhacayaan islamarkaana saddex xubnood ay geeyeen magaalo walba oo lagu qabanayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sida uu sheegay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban wuxuu la socodsiinayaa guddiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed in xubnaha nooga howlgelaya deegaan doorasho kasta ay diyaar u yihiin in si buuxda u hubiyaan guddiyada soo xulaya ergooyinka musharaxiintii ergada loo soo xulay inay buuxiyaan shuruudaha loo dejiyey si waafaqsan heshiiska golaha wadatashiga qaran ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban wuxuu diyaar u yahay in uu si dhammaystiran u guto waajibaadkii shaqo isagoo hiigsanaya isagoo hirgelinaya heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar laba kun iyo labaatan iyo heshiiskii kowdii bishii oktoobar ee lagu unkay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban iyo heshiiskii toddobiyo labaatankii bishii mey laba kun iyo kow iyo labaatan iyo warmurtiyeedkii shirka golaha wadatashiga qaran ee kow iyo labaatan laba iyo labaatan agosto laba kun iyo kow iyo labaatan iyo qodobadii kasoo baxay warmurtiyeedkii laga soo saaray shirkii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran ee saddexdii ilaa iyo sagaalkii bishii janawari laba kun iyo labaiyo labaatan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dad- dadban wuxuu isaga oo fulinayo waajibaadkiisa shaqo wuxuu dib u habeen iyo dhammaystir ku sameeyey qaab dhismeedka shaqo isaga oo doortay guddoomiyo taariikhda markay ahayd sagaal iyo tobankii bishii janawari laba kun iyo labaiyo labaatan aynu ku gudjirno sidoo kale guddiga waa guddoonka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban isaga gudanaya waajibaadkii shaqo wuxuu u xil saaray min saddex xubnood oo ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka inay ka howlgalaan deegaan doorasho kasta oo lagu qabanayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka federaalka soomaaliya ee bedeli doona baarlamankii tobanaad ee waqti uu ka dhammaaday ugu dambeyn guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban isagoo dhaqangelinaya warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran saddexdii ilaa sagaalkii bishii janawari laba kun iyo labaiyo labaatan wuxuu la socodsiinayaa guddiyada maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya guddiga maamulka doorashada somalilan iyo banaadiriga ee siid iyo xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ee ka howlgalaya deegaan doorasho kasta inay diyaar u yihiin inay si buuxd u hubiyaan guddo- waa gudiyada xulista ergooyinka ergooyinka soo xulaya iyo musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka inay buuxiyaan shuruudaha loo dejiyo si waafaqsan qodobka shanaad ee warmurtiyeedka kasoo baxay shirkii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran saddexdii ilaa sagaalkii bishii janawari laba kun iyo labaiyo labaatan oo ku qoran sidan guddiga maamulka doorashooyinka ee heer dowlad goboleed xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka waa inay si buuxda u hubiyaan in musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka guddiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka lasoo xulay inay buuxiyaan shuruudihii loo dejiyey ee kasoo baxay heshiisyadii iyo habraacyadii lagu heshiiyey kadib shirkii ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalka kasoo baxay guddiga xalinta khilaafaadka iyadoona tani ay ka dambeysay kadib markii guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka uu ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roobl oo xilka uga qaaday iyadoona doorasho dhowaan ka dhacday magaalada muqdisho lagu doortay guddoomiyaha cusub ee guddigaasi oo haatan safaro ku kala bixinaya xarumaha dowlad goboleedyada ee doorashooyinka ay ka dhacayaan sida magaalada baydhabo magaalada kismaayo magaalada dhuusamare magaalada jowhar iyo magaalada muqdisho oo lagu qaban doono doorashada xildhibaanada ka imaanaya somalilan iyo kuwa banaadiriga
guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa xalay lagu dilay degmada wadajiro ee gobolka banaadir xilli salaadii cisho uu kasoo baxay dhanka kale dagaalyahanada al-shabaab ayaa sheegatay dilkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho laguna geystay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdinaasir keyle ayaa la diyaara
kooxo weysan ayaa xalay degmada wadajira ee gobolka banaadir waxa ay ku dishay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan allah u naxariistay cabdiraxmaan ibraahim macow guddoomiye ayaa lagu toogtay bannaanka hore ee masjid uu kusoo dukaday salaadii cishaa sida ay dad goobjoogayaal ah ay u sheegeen idaacadda siimba ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan ibraahim mucu oo muddo dheer kusoo jiray siyaasadda soomaaliya ayaa haatan u sharaxnaa mid ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee hoob konton state kaasi oo laga soo doorto gobolka hiiraan marxuumka ayaa lasoo shaqeeyey maxkamadihii islaamka ee mar ka talinayay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidoo kale guddoomiye ayuu mar ka soo noqday gobolka hiiraan xilligii dowladdii kumeel gaarka aheyd ee shariif sheekh axmed guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdiraxmaan ibraahim macow oo xalay lagu dilay degmada wadajir ayaa dhowaan muqdisho ku qabtay munaasabad uu ku shaaciyey inuu yahay musharax u tartami doona mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka federaalk soomaaliya ee laga soo doorto gobolka hiiraan al-shabaab ayaana sheegatay mas-uuliyadda dilka guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdiraxmaan ibraahim macow oo ahaa musharax u taagan ka mid noqoshada baarlamaanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya kaasi oo laga soo dooranayo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta maamulka galmudug ayaa sheegay inay dileen horjoogyaal ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab kuwaasoo ay tilmaameen inay u qaabilsanaayeen magaalada guraceel ee gobolka galguduud iyo sidoo kale dagaalyahanno kale oo la socday kuwaas weliba gaarayay ilaa lix dagaalyahanno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab iyagoo weliba la tilmaamay inay doonayeen in xalay gaari waxyaabaha qaraxa ay sidoo kale kusoo tuureen in weliba ku weeraraan magaalada gurceel ee gobolka galguduud halkaasi ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa daraawiisha galmudug iyo sidoo kale ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada xoogga ayaa sidoo kaleba waxay sheegeen inay guud ahaanba dhabarjeg weyn ay u geysteen ay tilmaameen haatan inay gacanta kusoo dhigeen kuwii falalkaasi geyso ay tilmaameen in dagaalyahanada al-shabaab qaraxyo ay hatam kusoo buuxiyeen iyo sidoo kale jidgooyo ay u dhigteen waxayna sidoo kale tilmaameen in ciidamadu ay dileen horjoogyaal u qaabilsanaay dagaalyahanada al-shabaab magaalada gurceel kuwaas weliba lagu magacaabi jiray da-uud shibil iyo sidoo kale laba maleeshiyaad oo ah sida weliba ay tilmaameen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale waxa uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odawaa yuusuf raagi in haatanba dagaalyano gaaraya ilaa ay weliba lix dagaalyano ay ku dileen xalay magaalada gurceel iyo sidoo kale maliyaad maleeshiyaadka kale ay tilmaameen dagaalyanadu in haatanba ay ku roog joogaan kuwaas ay tilmaameen in falalka amniga ka baxsan ee magaalada gurceel muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasi ay ka geysanayeen taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sidoo kaleba wuxuu tibaaxay in haatanba ay ka go-an tahay sidii weliba si aad ah ula dagaaltami lahaayeen dagaalyanada al-shabaab oo la tilmaamay inay si aada ugu xoogan yihiin koonfurta iyo waqooyiga gobolka galguduud haatanna ay tilmaameen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dagaalo ay u geysteen oo kuwaas weliba ay tilmaameen in dagaalyanada al-shabaab ay ku dileen magaalada gurceel ee gobolka galguduud taliyaha ayaa sidoo kale xusay in ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa daraawiisha galmudug ay sidoo kale ku raad joogaan sidii saddex kaloo ay tilmaameen inay ka baxsadeen islamarkaasna gacanta ay kusoo dhigi doonaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya injineer maxamed xuseen rooble ayaa lagu dhaliilay in doorashada ka socota shalayna lagu soo gabagabeeyey magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal in waxuu ka ogyahay taasoo la tilmaamay in weliba halkaasi ay kasoo baxayeen doorasho weliba boob ah oo ay tilmaameen in dadka deegaanka iyo sidoo kale siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda maamulka puntland haatanba cabasho weyn ay ka keeneen sida ay kaga socoto magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal siciid cabdulaahi deni ayaana tilmaameen in qeyb weyn uu ka yahay doorashada oo ay sheegeen in weliba haatanba boob weyn uu ku wado xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaankii tobanaad kana soo jeeda deegaanada puntland xildhibaan saleemaan faarax ayaa sidoo kale ugu horeyn wuxuu sheegay in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu wax ka og yahay doorashada ka socota magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal isagoona tilmaamay in haatan ay ka socoto magaalada garowe doorasho aan isla ogoleen maadaama uu sheegay in weliba halkaasi ay ka dhalan karto caraqalad weyn oo ku aadan doorashada ka socota magaalada garowe haatana la filayo in weliba doorashooyinka kale loo gudagalo
ra-iisul wasaaraha xaqiiq baan kuu sheegayaa waa la xabanayaa reer puntland waa la xabanayaa xamdaa siciidan laga hayaa inuu siciid kambayneru yahay waxba laysu qarin mayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaa puntland iyo garowe ka socday in xero ciidan inta dadka la geeyo kuraabtii dadka puntland inta xero ciidan konton iyo afraad la geeyo ergooyinkii iyo beeri waxaa laii sheegaya hadda erge boqol iyo kow ah oo laga soo qaaday galdogob oo beelihii keeneen garowe in markay garowe yimaadeen la yidhi idinkana laydima baahnaa murashaxiinna looma baahnaa siciid cabdullaahi deni boqol iyo kow ergaa buu qortay konton iyo afraad bay u xereysan yihiin hal musharax buuna wataa semlek inta kaleetoda marka waxaa halkaa ka dhacaya rooble waxaan ognahay inuu raalli ka yahay weliba raalli iyo bar ka yahay nin markaa anigu ma garan karo rooble ma wuxuu rabaa in dadka reer puntland slaayaan oo arrin kalaa jirta ma wuxuu siciid shirka kuleeyahay sida siciid sheeganayo in siciid dadka soo boobo wax uun kulleega jiraba rooble arrintaa waxbuu ka ogyahay qaybna waa ka yahay oo ilaa iyo guddiyada qaybtooda u cayrinayay simbalba intaasaa kugu filan isagoo ka hadlayo miyaad aragtay isagoo baalgadha miyaa aragtay mar dhow hadduu hadda soo saaray mar dhow baad arkaysa isagoo ambaliyeynaya xafiiskiisa ku soora ambaliyo waxa maanta ka dhaca labada konton iyo afraad oo ciidankii daraawiishtu ay yihiin ergooyinkii beelaha oo dadku dooranaya iyo matalaadiin iyo xuquuqdiina ilaashada siciid cabdullaahi deni gacmaha iska qabta nabad iskaga qabta haddaad iskaga qaban weydaana wax allaali waxda wadaan iskaga qabta
dhinaca kale xildhibaan saleymaan faarax oo sii hadlaya ayaa sidoo kale sheegay in doorashadii shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ay doorteen ciidamada daraawiisha oo si gaara kaga amar qaata siciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka puntland
waa mahadsan tahay shan kursi baa lagu xushay garowe shantaa kursi oo garowe lagu xushay saakay runtii jawiga magaaladan hadda waa laga dayrinayaa dadka inay kacsan yihiin murashaxiin badan baa kuraasta u tartamaysay ergo badan baa la keenay oo beelihii keeneen nasiib darro wey siciidan inuu xeradii ciidanka konton iyo afraad oo ciidan ku wareegsado shan musharax oo watana u xirto ergada dooranaysana halkii beelaha ergooyinkoodu dooran lahaayeen ciidamadii daraawiishta puntland ay noqdeen saakay erge ka codaynaysa kuraastii beelaha puntland marka nasiib darro weyn baa saaka dhacday oo runtii muuqaalka guud ee doorashada iyo gaar ahaan puntlandba aad sawir xun uga bixinaya hadda arrintaasi waa arrin soomaaliya joogda waa arrin laga wada dheragsan yahay waa nin rabaa soddon iyo toddoba kursi oo sila abdullaahi deni ah oo aynka uu keliya keliya ahaa inay cod siiyaan inuu puntland kala soo baxo marka arrintaas anigu waan doorashana ma dhihi karo waana cambaaraynayaa waxaan kaloo aada uga xumahay dadkii u qaylin jiray musharaxiinta sheegan jiray waxa weye dhihi jiray cadaalad darrada doorashadan ka hor imaanaynaa inay indhaha ka laabteen si gaara waxaan u xuseeyaa guddoomiyihii xisbiga wada jir
maamulka puntland oo hogaamiye siciid cabdulaahi deni ayaa waxay qayb ka tahay maamulada sida aadka haatanba ay ugu soo baxayaan in weliba doorashada ka socota ee magaalooyinka garowe sidoo kale boosaaso la tilmaamay in si cadaalada aysan ku dhicin ciidamada isku dhafka ee galmudug iyo sidoo kale puntland ayaa sidoo kale howlgallo qorsheysan waxay ka sameeyeen magaalada gaalkacyo ciidamada isku dhafka ee gobolka mudug ayaa sidoo kale kaashanaya taliska qeybta booliiska gobolka mudug ee maamulka puntland iyo sidoo kale galmudug ayaa xalay howlgallo lagu xaqiijinaya amniga waxay ka sameeyeen halkii saac habeen habeenna hore ay ka dhacday shaqaaqo magaalada gaalkacyo halkaasoo la tilmaamay in weliba lagu dilay laba qofood oo shacab ah oo kasoo jeeda deegaanada maamulkaasi taliyaha ciidanka isku dhafka ee gobolka mudug iyo sidoo kale kuwa galmudug cabdiqani yaasiin maxamuud ayaa sidoo kale wuxuu tilmaamay in howlgalkani lagu xaqiijinaya amniga magaalada gaalkacyo halkaasoo la tilmaamay in muddooyinkai ugu dambeysaba ay ka dhacayeen falal amniga lidku ah kuwaasoo la tilmaamay in si aad ah ay ugu soo badanayeen doorashada lix korsi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland magaalada kismaayo ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in maanta laga bilaabo doorashada ilaa weliba lix kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sida hore u sheegeen guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee sida jubbaland ay sidoo kale ay tilmaameen in kuraasta maanta dhacaysa ee lixda ah ay kale yihiin kuraasta kursiga koowaadna uu yahay hoob labaatan iyo sideed hoob sagaashan iyo saddex iyo sidoo kale hoob boqol iyo toddoba boqol koob iyo toban boqol toban iyo afar iyo sidoo kale ugu dambeyntii kursiga lixaad ayaa noqonaya ee lagu dooranaya magaalada kiismaayo ee xarunta maamulka jubbaland boqol iyo labaatan kaasoo la tilmaamay in weliba kuraasta dhowaan la filayo saacado ka horna magaalada inay ka dhacdo kismaayo lagu waday in halkaasi ay ka bilaabato guud ahaana dhegeystayaal waan dhageyntaa warkiisa waxaad kala socoteen raadiyaha simbe xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho warka waxaa idinla socodsiinaya halkana kasoo saaray anigo cabdalla maxamed maxamuud intaan ku kulmi doono warkan warkiisa kale nabadgelyo